جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada hadduu alla idmasaakaan idinkugu haynana waxaa ka mid a dowladda silibyad ee maraykanka ayaa mar kale ku celisay inaysan wax lacaga siin doonin isbahaysiga kufaarta afrikaanta ee soomaaliya kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegtay in howlgallada mujaahidiinta ee wilaayada shabeellada dhexe ay ka fashiliyeen qorshe ay dowladaha shisheeye ku boobi rabeen shidaalka soomaaliya faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha saliibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay gobolka mandheera ee ka hoos jira gumaysiga kufaarta kenya wilaayada islaamiga ee gado ayaa soo bandhigtay askari toobadkeenna kaasoo ka soo baxay safka murtadiinta beesha jilibleh ayaa dowratay suldaan cusub oo beesha ku hogaaminaya ku dhaqanka shareecada islaamka
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس waa sabti kow iyo labaatanka shawaal kun afar boqol afartan iyo lix hijriga ku soo dhowaada warkaas oo faah-faahsan dowladda silibiyadda ee maraykanka ayaa mar kale ku celisay inaysan wax lacaga siin doonin isbahaysiga kufaarta afrikaanta ee soomaaliya warkan iyo war kale oo ku aadan kooxda riddada soomaaliya oo sheegtay in howlgallada mujaahidiinta ee shabeellada dhexe ay ka fashiliyeen qorsho ay dowladaha shisheeye ku boobi rabeen shidaalka soomaaliya waxaa inoo haya nuur cali warsame abowshayba xilli ay futuuxaadka mujaahidiinta ay ka socdaan deegaano dhowr ah oo dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ayay kooxda riddada soomaaliya qiratay in howlgallada mujaahidiinta ay fashiliyeen mashaariic lagu boobayo kheyraadka dalka oo ay dowlado shisheeye fulin lahaayeen howlgalladii ballaarnaa ee mujaahidiinta al-shabaab ay ka bilaabeen wilaayada shabeellada dhexe bishii shacbaan ee lasoo dhaafay ayaa afka ciidda loogu daray maleeshiyaadka kooxda riddada waxaana howlgalladaasi lagu xoreeyey degmooyinkii deegaano istaraatiiji ah axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda kooxda riddada soomaaliya ayaa goob fagaaraha ka sheegay in mujaahidiinta al-shabaab ay carqaladeeyeen qorshayaal ay dowladda dabadhilifka turkiga ceelal shidaal uga qodi lahayd shabeellaha dhexe islamarkaana saldhig weyn oo dhanka cirka ah uga hirgelin lahayd duleedka degmada cadale kooxaha argagixisada oo inta meel kasta isaga yimid shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo galgaduud iyo ka ka bixi waayey maxaa shabeellada dhexe iyo alla waaye dowladdu maxay qorshaysay dowladdu waxay qorshaysay in satellite adduunka africa oo dhan aysan lahayn oo lacag toban bilyan oo lacagay ku baxayso in cadale agtiisa laga sameeyo wax sahlan maaha in shidaalkii dalka soomaaliya qodistiisii laga bilaabay ee deegaamadaas in dekad iyo aeroboorro waaweyn loo asteeyey inay deegaamadaas tagaan awal hadday xamar iyo meelahan dadka iyo meelaha ku weerari jireen si ay uga hortagaan nimanku siyaasiyiin waayo murtad axmed macalin fiqi ayaa walaac ka muujiyey camaliyaadka mujaahidiinta oo uu sheegay inay carqaladaynayaan qorshayaasha ay dowladaha shisheeye ku boobayaan kheyraadka dalka mujaahidiinta ayaa bishii rabadaan la wareegay deegaano ay ka mid yihiin geelgub labagaras sumadaaley iyo masaajid calgaduud oo dhammaantood aan ka fogeyna degmada cadale halkaasoo kooxdii riddada ay turkiga kula heshiisay inuu ka qodo ceelal shidaal islamarkaana uu ka dhisto saldhig ciidan oo looga duulo muslimiinta mahadsanid abowshayba faahfaahinno dheeraadah ayaa laga helayaa khasaaraha silibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay gobolka mandheera ee ka hos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaadaya gobolka mandheera ee ku hos jira gumaysiga salibiyadda kenya waxay qarax la beegsadeen kolinyo kufaar afrikaan ah oo ka baxay deegaanka cumar jilicow kuna sii jeeday magaalada mandheera qaraxyadan ayaa lagu burburiyey gaari kooyal ah sidoo kalena waxaa waxyeelo xoogan ay soo gaartay gaari mutubisha sidoo kale waxaa bakhti iyo dhaawac ku noqday askartii kufaarta kenya ee labada gaari la socday waxaana goobta bakhtiga iyo dhaawac ka daabushay diyaarad helikobtera wilaayada islaamiga ee gado ayaa soo bandhigtay askari toobadkeenna kaas oo ka soo baxay safka murtadiinta casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya saadaq aadan waa askari ka tirsanaa murtadiinta muddo toddoba sano ah waxauna si gaar uga tirsanaa maleeshiyaadka booliska ee degmada garbahare isagoona kasoo shaqeeyay degmooyin kale askari ayaa isagoo taa'iba waxa uu isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee gedo waxaana lagu soo bandhigay degmada celcadde askarigan oo la hadlay idaacadda islaamiga ee andalus ayaa ka waramay waxyaabihii uu la kulmay intii uu ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta waxauna baaq toobadkeena u diray saaxiibadiis afka cadowga uga soo tegay askarigan ayaa isagoo taa'iba waxa uu isku soo dhibay wilaayada islaamiga ee gedo waxaana lagu soo bandhigay degmada celcadde askarigan oo la hadlay idaacadda islaamiga ee andalus ayaa ka waramay waxyaabihii uu la kulmay inta uu ka tirsanaa murtadiinta iyo sida wilaayada ay u soo dhoweysay isagoona baaq toobadkeena u diray saaxiibadiisa safka cadowga uga soo tegay saadax xasan aadan waxaan ka imaada galbaari waxaan ku suganahay degmada ee alcado saadaq muddo inta leg baad ku jirtay nimankan murtadiinta ah niyo waxaan ku jiray muddaadii toddoba sanaa ku jiray toddoba sanaa la shaqeynayay nimankaas waan gartay muddada toddobada sano aad ku jirtay xageed ka shaqeynaysa waxaan ka shaqeeyey meelo fara badan sidoo kale boolacaawo doolow luuq ugu dambeyn galbaare waa afartaas degmaan kasoo shaqeeyey shaqadaada maxay ahayd niyow shaqadayda dabcan waxay ahayd askari boolis aan ahaa federaal ah ka shaqeeyo saldhigaanta mataqaanta degmooyinka kala duwan kasoo shaqeeyey hadda gaar ahaanta u dambeysay saldhiga galbaari ka shaqeynayay askari boolis oo federaal aan ahay tababarkaada kuwaad marka hore ayaad kusoo qaadata tababarkayga wuxuu ahaa meesha la yidhaahdo gobolka gadow galbaarey baan kusoo qaatay tababarka laba kun toban isdiid baan galay laba kun ilaa toban iyo sagaalka dhammaashadeena waan ka baxay marka saas way xaaladda niyo cabsigu iska jirtaa oo waayo waayo haddaad askari noqoto cabsigu iska imaan geed iyo qof iyo qof walba oo mataqaanta shacabo ama kaa horeeya ama kaa dambeeyo cadowgaagu iska yahay geed walba qofuu kula noqonayaa cadow iska noqonayaa waxaad caqabada oo mataqanta aniga qabsadeen oo mataqanta abaalka ma jiraan laakiin midda aniga aan ku fakeray hamigayga oo mid aniga dareenkayga xubigayga aan ka helay go-aan qaasyadan aan keliya aan kasoo go-aan qaatay go-aankaas soo qaatay waxaa ka mid ah meesha aan ka shaqeynayay in aan ka dhammaado oo mataqanta ciidanka mataqanta ii sheegay mujaahidiinta aan isku dhiibo saasna aniga xorriyaddeedii iyo mataqanta waqtigii aan ku qaato insha allah wax hub ood la timaaday ma jirtaa aad iyo aad aad iyo aad aag fadhisan baan la imaaday waana la igala wareegay mujaahidiinta igala wareegay laakiin tale waxaan siinayaa si guud anigu waxaan soo arkay askari waan soo maray dhib waan soo maray jama soo jamhadeeyey inay mataqaanta xorriyadda nin walba xorriyaddiisa iyo nabadiisa mataqaanta uu ka taliyo aytiinka dambe ha isu dhiibaan maasha allah sharafi karam saasaan leeyahaa maasha allah maasha allah si wacan gacmo furan weji furan intaba waa liigu soo dhaweeyey si wacan baa lii soo dhaweeyniyo ma kama shekeyn kara wallaah si fiican baa lii soo dhaweeyey maalmihii lasoo dhaafay waxaa wilaayaadka islaamiga si raxanraxana u soo gaarayay askarta toobadkaniyaasha ee kasoo baxaya safka cadowga kuna soo biiraya safka muslimiinta mahadsanid casaam ugu dambeyntiina beesha jiribleh ayaa dowratay suldaan cusub oo beesha ku hogaaminaya ku dhaqanka shareecada islaamka warbixintan waxaa inoo diyaariyey cabdiqani maxamed
kadib shan iyo tobankii bishan shawaal maalin axad ah markii ay ku dhawaaqeen guddiga qabanqaabadaha iyo soo xidhiista suldaanka ah ee beesha jirible in suldaanka guud ee beesha si uu noqonayo suldaan sheekh ibraahim isxaaq cabdi waxaa magaalooyinka ay degto beesha isqabsaday dabaaldegyada ku aadan soo dhoweynta suldaanka cusub ee ay yeelatay beelweynta jiribleh ee degta wilaayaadka bakool baay jubbada dhexe shabeellada hoose iyo gobollo kale markii ay ku dhawaaqeen guddiga in suldaan sheekh ibraahim isxaaq cabdi uu yahay suldaankii beesha jirible ku hogaamin lahaa ku dhaqanka shareecada islaamka si midnimo iyo muwaafaqo ku dheehan tahay ayay u soo dhoweeyeen bulshada reer jirible loomana kala harin hambalyada iyo dabaaldega soo dhoweyntiisa magaalooyinka sida weyn loogu dabaaldegay doorashada suldaanka waxaa ka mid ah magaalada tiyeglow ee xarunta wilaayada bakool waxaana markii doorashada suldaanka lagu dhawaaqay socod dheer ay kusoo marsiiyeen qeybaha kala duwan ee bulshada ah wadooyinka magaalada sidoo kale maalintii saddexaad ee doorashada suldaanka waxa uu dalbaday in magaalada xigtaha ee loo galbinayo ay noqoto magaalada ceelgaras oo shan iyo afartan kilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada tiyeglow waxaana halkaasi si diiran ugu soo dhoweeyey suldaanka bulshaweynta beeshiisa ah ee halkaasi degto
halkan waa deegaanka afgooye ee afaafka hore ee magaalada ceelgaras ee waxaa ku sugan kumanaan ka mid ah bulshada magaalada ee maanta waa maalin taariikhi ah ee looma kala harin soo dhoweynta suldaanka caruur iyo ciroole ee waxaana halkan ku sugan kumanaan ka mid ah dadweynaha ee magaalada ceelgaras oo ka mid ah magaalooyinka sida weyn ay u degto beesha jirible
waxaa gudaha loo soo galay magaalada ceelgaras oo bulshadeedu ay diyaargarow ku jireen maalintii saddexaad halkaas ayayna mar kale suldaanka ku xambaareen iyagoona socod dheer ku soo marsiiyey waddada weyn ee ku dhiriirsan bartamaha magaalada mashxaradeen iyo dabaaldegyo ku dhowaad laba maalin halkaasi ka socday kadib waxaa kalimaad soo dhoweyna halkaasi ka jeediyey indheergaradka culimada ah iyo marti sharafka kale ee isaga kala yimid wilaayaadka islaamiga kuwaas oo ku abtirsadah beesha jilible ilma adeerey ha dhowaada tii inta roogdi iyo tii korkukoyti ha dhowaada niifaylana ha ka dhowaada dadkii walaaladaan ahaay jubbooyinka iyo bay iyo bokool kuwada kooyi oo deegaanka deganayna ilaahay sheeni niifayl ha ka dhowaada iyo suldaanja oo iswadad ummadda isanku dhalateen reer eelgaras haayti amba deegaanka eelgaraskan isan ilaahaysin makaniyaysin sheenigu waliil shalayl hadala fadi roobaa kooy alxamdulilah ilaahay ninka nacris ilaahay ninka nacmeey ilaahay gargaarshayu mayl arey reer muwaaqif do-aa ku dhonyin reer makhtalafna ankaar ku dhonyin una waqtida badan aha roognay ha maamulnay jilible oo ilaha dalay lay hor ma arag ma arag wal hindhal hasaari ma wal reega ha sheegdina ma suldaan ya dooran ini adaalad ay muslimtoosin ay diinta sadka lay may ka ogaadan ma ka arag oo hayne doorashadii madi isla doortay wal itiyaglo ku dhay tan lama tan eel garas ku dheedayo niidalay may nagan ama lama nii nagan halinti hoob naganni muwaaqifadii ha degdegdi wali hadda ka bacd aana ilaahaya ku baryaan ini isuuna lan diinka ni hogaamiyo درسيد نيل ولا ليو إلهي هني وكوالا إلهي هني وكوالا
مغايمي بالرهيب إبراهيم علي محمد ويبقوا كوي جوب لها خاصة دقمي ساكو خاصة تولو جلبن خاصة قرار بورو لرهو بورو قرار لنكا ساويا كوباهي جوبوين كاس كترسن إخواني دادكاس أمي لسروغن حفلة دنتانة كوارق ووان كفرح سنين سهد دحالك ونن كفرح سنين كفرح سنين dadkii ha kuu sokeeyo mise shabeel dha mise bybotis dha mise sagliyo inta lamada buur degmooyinshe eh oo jilbi roonisank faraxsinyin lan welba teleefane malku bahay habado meeloon ku dhiyaay mis farxadan mise qayladan weeras mis baartun hurisho dhammaan meel alla meel jilbiro wala iskala dhigay horta allahu akbar lan haliinkoon ku warqoomna male jilibla tan kale way balanaa jazaakum allahu khayran heerbukool guud ahaan abaalkiina ilaahay hasin jaazi doon insha allahu tacaala waana xalaasan dhammaan wayba isla fadaanay ini suldaan halno jilible meelburoon iskirimbo dantisna toohaatiya fadaani insha allahu tacaala halni ikhwaani markan inuun isgarabsano wanaag in isgarabsano suldaan isla gudoorano jihaadka garab nagnagno dhaxdeen iscaawino dhibaateen gobna daraadiye ilaahi subxaana watacaala suldaankan in barakaay se oo odig waayeelkahay oo kuu soobanin sheegayne heer muwaafaqa maylarahin دعاء كله نين دعاء سنينك موافقة سيو استدعاء كاس كلي باب دعاء إخواني دعاء كلا قرآن آخر سوي ملا استدلنين استكالمينين لكن مسؤولية أنا إلى دمني ضمان ملاقين تمي بفليان يجرب لهم ميل برو إخواني ما يبلين باه يا إلهي كتاب شيء إنك قبصنا إلهي تبارك وتعالى سنين لي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كتاب كان إلهي حرق إلهي هراري إني ونقبصنا ومدان لنكي أدو ولا كينا في المنشد والمكره كعضيعنان هديب وستوسنا كتابك إلهي كتوسنا مسلم بإيه والله ولي أسكين لكو إن هذا كعضيعن لكن نبغى عليه الصلاة والسلام هو بسنتوسنا إن دينك كبرم إلهي يا كمجن قلني والدينك كبرم ماو ولي بمرك عضي أو لا داعة لمخلوق في ماسة الخالق واي مرك يا خوي ميلين باهن يا مرك إن شاء الله دتكو مرضينا لا كبلا ونبضون هذا وكيل هذا ملاك جود لما أنت هذا إلا عضي ولي وناقل لك عضي هيلي هون القرب سوم يلين باهني may kale lin baahan yahay ikhwa dadka darasada in la nabadgeliyo oo maaragna dadka mas-uuliyiinta iyo dadka bulshada laka talagala kitaab ilaahay subxaana wa tacaala yayaale wal alla wal ishkaalka oo gala ilaahay tabaaraka wa tacaala min ilyaa fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allah walrasuul in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alakhir walisinka doodano tabaran waaytaan kitaabkii sunnada hangnagsaganan leyi wal alla wali markaa in sheegaad ishkaal dadku galan kitaabka ilaahay in la hangnagda may yaroo la dardaarmay dadka walaal aisha ibraahimow ilaahay ha ka barakay imtixaankan allah ha ka surinji وامتحان حديثك النبي عليه الصلاة والسلام وهاي ما من مسؤول مجر إلا هدي جرى كبارتيس جرانتيس كلام أنت كويس أما أنت قيام كويس إلا ما يبقى فرق كره مرك عدالة هاب وعدالة وين جرانتيس أبيسينيا مشرق أسورتيس إلى أسورتيس كأبيسينيا جزن لين جود بيا مركا إلهي أنو بدبال مركا ما يكلنا إلهي كبركايو إلهي إنك دواو إلهي إنك دواو صبر لأن صبر نين ولب واه والمنغ داو ونو ما يهيل هو كيل قرب تيغن كين دو آيان دعوة كيل قرب تيغن ولي مسكحة دان ونو مسكحة قابل إن لهايني ولي أنا أو خبرة أنا كسيان هكا دواو كلنا إلهي وبرها لك نغل ugu dambeyn suldaanka guud ee ay yeelatay beesha jiribleh suldaan sheekh ibraahim isxaaq cabdi ayaa kelimad la siiyey isagoona bulshadaa soo dooratay dardaaranno kala duwan siiyey kana codsaday in mas-uuliyadda lagu kalifay ay ku caawiyaan ikhwaani maylanaha maadaama warka hortayba la hagadaalay walha sheegi anmaylaliinsurunjiyey maadaama hadda bulshadii ana dhaha kooyay walaalogay dhaha kooyay liisugaayay waana lihedhowaay horta soo dhoweyntii isan ehedhowaaytan eedaanka faraxi jasaakum allaahu khayr sahodhayba odayaalka lahaayeen umutooba muwaafaqaad ta walba muku hadlaawayaan laakiin haddii iskhilaafta khilaafka haddaa diintagna noola dardaaranta eedana ninkula dardaarami khilaaf wala bani aadanka wala lukuweeladaw dadkumuku sarreeyaan isan laysa in la dhalada in lanka isulehasinkubahi kan hataa safiihiga eh anka doqonsan anka dhadhaansan anka caqli yar anka cilmi yar haddii waa lakuweelada ma ambaahanyi garab surun la ambaahanyi iwarjay oo laweel saas maha ini garab jayli suruma liinka aasin qool jayliin diidna wali usa dadfari la weela waana may laaraay muwaafaqana lakuweela qalba samaagna liinhaay akhdaacda isukudhiyaasa gegefka isukudhiyaawna liingna siihay diintan saasana faraasma aniliigna siihay banaadan geflangaaday ilaa haddii usan naba iimaahina banaadan ka kale inta kala gefayan galadna ku dhiye dadka hadda walaalogay haayay mas-uuliyadda hahaay may weydiisadaayena cafiya weydiisadaayen walaan weydiisadaayen yo nabadawa dhibaatadii oo haysatay lutukulubahen saas saaraadiya geeka mayni sarago hayanaha dad lir ha martay dabeel ha martay nacmo haysada niyo oyin anina aan ogeeka barnaamijkaas faniinku aha duur ana ka jara sili sheegi walaa riyaago isku dadaagsadaayo duurka ka jaro magi samay gara jilblaawo meelas la ka aruri koyal yar meel wal ingu weri magi koyal yar maar hay allah ka allo riyaago oo baahan helaga ngal rooge reemeel lan gal kormi ilaahay garbkin hagala duurka gale hadda lanki yaab la gorda walaana ilaahay hakiila maago imtixaan ay ha duur galo may ka basada farag farag ma koyal yar iniyo walkin baahina sidee la higobadi mashaqada una goorta liinka suri lan kasta marka walaalka ee muslim ee mayba ku odsadaa ee waqtigaasi dhaxdanba ini ilaahay in bari ini inka abayn eebtana weliba taana ku obsadaa tan adduunyo ma tan aakhiro ducaa horta in inka almaytaan sin ku odsad ini haddana in hamane garabka ay suruntaano wali gafaf ee aan oodhiyoon in eeb qariidaanna siin ku odsaday haddana jazaakum allahu khayr maysin faray garab inka nagadaasana in iska nagadaane ilaahay diintiisa ini baran lanka wal kasta haado sharaf kasta la haado caqlo kasta la haado si kasta in wiinado ilaahay diintiisa hab wal unku goradaan walba ma anfaaco in shaa allah maalmahaas oo aadan ayaa lagu wadaa in munaasabadii caleemasaarka suldaanka ay ka dhacdo magaalada tiyeglow ee xarunta wilaayada bakool idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaadna kala socon doontaan munaasabadaasi iyo hadba halka ay wax marayaan guud ahaan warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu